walaalka muslimka ahow soomkaada maanta ilaali oo ruuxa xamanin oo cidna ha dulminin oo ha buuqin oo ha qaylin oo ha doodin kaliya dikriga ilaahay joogtay maxaa yeele nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayh xadiidkii abi hurayra albukhaariya muslimna ay soo saareen muxuu ahaa man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba gufira lahu maa taqadama min denbih nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofkii ramadaan soomo allah rumayn uu rumaysan yahay darteed u soomo iyo ajir xisaabsi waxaa loo dhaafayaa dembigiisii hore ruuxa muslimka ahow maxaa ka wanaag badan dembigaagii oo dhan in lagu daayo dembigaagii hore maxaa ila xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa wax saxiix ah hadda xadiidkani xadiid daciifa ma ahan waa bukhaariya muslim allahna wuxuu yidhi wamaa yandiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxaa ballanqaadka nabiga sala allahu wasalama wabaaraka calayh maxaynu ka ogaanaynaa qofka soomo oo waxyaabaha soonka dhaawacaya dhammaan ka soomo maxaa yeele nabigeenna sala allahu wasalama wabaaraka calayh xadiid kale muxuu ku leeyahay man lam yadac qowla azuuri waalcamala bih falaysa lilaahi xaajatun fi an yadaca dacaamahu wa sharaabah qofka aan ka tegin qowlu zuur oo beenta iyo xanta iyo dulmiga iyo buuqa iyo dooda iyo qaylada iyo wixii la halmaalo qofka aan ka tegin iyo ku dhaqanka waxyaabahaas lagu dhaqmayo ilaa dad badan baa ku dhaqmayo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah waxdana kama laha inuu iska isaga tago cunidda iyo cabidda cunidiiyo cabidii aad ka tagtay waxdana allah kama laha maxaa yeelay ma aadan ka tegin waxyaabihii kale maaragtay macaasidii kale ma aadan ka tegin xantu waa dembi oo dulmigu waa dembi oo cuqdadu waa dembi waxyaabahaasoo dhan diinta islaamka ma ogolo walaalayaal